alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsala allahu cla muxamadi wcala aali muxamed wslama tasliima kaiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii ictiqaadu ahli اsunna lilismaaciili raximah اllah sheikhu waxau uhi raximah اllah wayaquuluuna ina axada min ahli اtawxiidi waman yusali ila qiblaة اlmuslimiina low irtakaba denba aw dunuuba kasiiraة sakaa'ira aw kabaa'ir waxay odhanayaan ahlu sunnati waljamaca ina axada min ahli tawxiidi qof ahlu tawxiidka ka midi iyo waman yusallii mid u tukanaya ilaa qiblati almuslimiin muslimiinta qibladooda inta ka ahaatay u tukanaya low irtakaba denban aw dunuuban kasiira hadduu la yimaado dembi la yimaado ama dembiye fara badan la yimaado sakaa'ira aw kabaa'ira uu la yimaado dunuuban ka bedelo sakaa'ira dembiyo yaryar oo sakhaa'ira uu la yimaado aw kabaa'ira ama dembiyo waaweyn uu la yimaado maca aliqaamati cala altawxiidi lilah inuu ku sugan yahay lala qabo ama xaaluu ku sugan yahay cala altawxiidi tawxiidka uu ku sugan yahay keliyeynta uu ku sugan yahay lilaahi allah u keliyeynaayo wuxuu la gaarka yahay oo ilaahay asmaadiisa iyo sifaadkiisa iyo cibaadadiisa iyo afcaashiisaba u keliyeynaayo taa lala qabo iyo waliqraari qirisuu qiraayo inuu ku sugan yahay lala qabo bima iltasamahu wuxuu iltisaamay wuxuu isku waajibiyey oo u qabay inay ku waajib tahayna inuu qirayo lala qabo wa qabilahu uu aqbalay can illaahi xagga allah uu ka aqbalay fa innahu laa yakfuru bihi kuma gaaloobayo waxa uu la yimi ee dunuub ah ee kabaa'ir ah ee sakhaa'ir ah kuma gaaloobayo mar hadduu gaalnimo ka maran yahay oo kufri akbara aanu la iman wayarjuuna lahu almakfira waxay u rajaynayaan ahlusunna waljamaaca lahu qofka tawxiidka ku dhintay almakfirata dembidhaaf bay u rajaynayaan yacnii dunuub wax kastaba ha la yimaadee mar hadduu tawxiid ku dhintay maqfiro iyo dembidhaaf bay u rajaynayaan wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa wayakfiru ilaahay waa dhaafayaa maa duuna daalika waxa gaalnimo ka sokeeya ilaahay wuxuu u dhaafayaa liman yashaau kuu doono inuu u dhaafo ayuu u dhaafayaa kuu doonuu ka cafinaya u dhaafaya sheikhu wuxuu inoo tilmaamaya raximah ullah ruuxu hadduu gaalnimadii la yimaado gaalnimo ku dhinto waxaa laga fahmaya hadalkiisa inaan loo dembi dhaafay oo qaydka maca aliqaamati cala atawxiidi lilah uu ku qaydaayo iyo markii hore inuu yidhi ina axada min ahli tawxiidi waxaa laga qaadanaya laga fahmayaa fahm ahaan cidda tawxiidka ka madran inaan iyaga loo dembi dhaafayn wuxuu kaloo inoo sheegayaa manduuq ahaan inoogu sheegay ciddii tawxiidka la timi oo tawxiid ku dhimatay dunuub ka sokaysa tawxiidka hadduu ku dhinto isagaan ka toobad keenin isagana waxa weeye inaan la quusinayno naxariista ilaahay laga quusinayn ee loo rajaynaayo inuu ilaahay u dembi dhaafo waa bayna alkhawf waalrajaa mashii'ada ilaahay baa dembidhaafkaasina ku xidhan yahy marka dembiyadii waxaa loo qaybiyey shirki iyo maa duuna shirki inay dembiyadu labadaa nooc u qaybsamayaan waxaa laga qaadanayaa aayadaha qur'aanka labada aayadood ina allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa allah dhaafi maayo in loo shariig sameeyo laga gaaloobo ilaahay dhaafi maayo bimacnaa ciddii ku dhimataa ee aan ka toobad keenin gaalnimada ilaahay uma dembi dhaafayn in naartu ku waarayaa kaasi abad alaabaad mar hadduu gaalnimo ku dhinto wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ilaahay waa u dhaafayaa gaalnimada wixii ka sokeeye ilaahay wuu u dhaafayaa cidduu doono inuu u dhaafo u dhaafayaa dee hadduu doonona waa ku cadaabayaabaa laga fahmayaa mar haddii doonista ilaahay lagu xidhay dembidhaafkaas macnaheedu waxay tahay hadduu doono waa u dembi dhaafaya hadduu doonona uma dembi dhaafaayo waana sida xadiiska cubaada caddaynaayo waman lam yaati bihinna falaysa lahu cinda allahi cahdun in shaaa cadabahu wain shaaa cafaa canh kaan salaadaha ilaalin shanta ah ee ilaahay agtiisa wax ballana kuma leh yacni ballan in naar laga badbaadinayo janno la gelinayo naari aynay taabanayn oo allah u ballanqaaday ma jiro in sha'a cadabahu wa in sha'a cafaa canh hadduu doono ilaahay waa cadaabayaa hadduu doonona waa cafinayaa in sha'a cadabahu wa in sha'a cafaa canh xadiiskaasi wuxuu fasirayaa aayadda wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ayuu fasiraya oo bayaaminaya kii aanu ilaahay cafin naarta waa la gelinayaa litathiir waa lagu soo nadiifinaya qurunka dembiyada laga soo reebaya kadibna jannadu ku dambaynaya mar hadduu tawxiid ku dhintay hadduuba naarta galo qofkii dembiyada waaweyn ku dhintay aan ka toobad keenini naarta ku waari maayo naarta ku waari maayo ee janno ku dambaynaya yukhraju nnaasu min ahli tawxiidi min annaar dad ahlu tawxiida naarta laga soo bixin doonaa baa nebigu yidhi calayhi asalaatu wassalaam marka laga soo bixiyo jannay ku dambaynayaan wuxuu kaloo nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam dadka ahlulkabaa'irka ee naarta galay in la odhanaayo u shafeeco qaada oo ciddaa garataan ka soo saara markay yidhahdaan mu'miniintii ahlu jannaha ahaa ilaahayow dad markaa waxaa weeye muslimiin ah oo nala tukan jiray ayaa naarta galay ciddaa garataan ka soo saaraa la yidhahdaa markaasay ka soo guraan dad badan waxay ku garanayaan raadadkii sujuudday ku garanayaan ya raadadkii sujuudday ku garanayaan dee qofkaan tukanba jirin raadkii lagu garan lahaa ma leh waa sumadlaawe ya gaaladii wax lagaga soocay mu'miniintu ku gartaan kama muuqato sumad laawe weeye neef hadduu markaa lumo oo sumad iyo sawrac toonna aanu lahayn mid dab iyo mid sawrac midnaba ya isagoo yacni markaa midnaba aan lahayn uu lumo hadhow maxaa lagu garanaya lagu soo saaraya maxaa lagu garan markaasay ka soo guraan dadkay garteen markaasay waxay dhahan ilaahayow cid khayr ku sugan yahay kagamaanu iman ya wax khayr ku sugan yihi oo iyagu ay ku gartaan in khayr ku sugan yihin kagamaanu iman bay yidhahdaan markaasuu ilaahay dad dambe ka soo saaraa bikayri camalin camiluuh walaa khayrin qadamuuh waxaa loo jeeda aslu tawxiidka wax ka dheeraadoo khayr ah oo ay la yimaadeen yadina jirin aslu tawxiidka wax ka siyaadaa markaasuu ilaahay dad kale ka soo saaraa oo camal ka dheeraada aslu tawxiidka aan la imanin khayr ka siyaadaana aan samayn maxaa aslu tawxiidka looga reebayaa waxaa looga reebayaa dee haddii kale waxay noqonaysaa inay shirki cid ku sugan tahay oo ilaahay ka soo saaray cid mushrikiin ah oo shirkul akbar ku jiray oo ku dhintay ya oo gaala ah inuu ka soo bixiyaan markaa noqonaysa ayaa ka dhalanaysa laasimkaasina waa baatil waa midaan sax ahayn oo wuxuu ka hor imanayaa aayaadkii sheegayay ina allaha laa yakfiru an yushraka bih labada aayadood buu ka hor imanayaa wuxuu ka hor imanayaa aayaadkii sheegayey gaaladu naarta inay ku waarayaan khuluud abadi ah abadi abadi ya adiladaasuu ka hor imanaya markaa saas aawadee waxaa loo jeedaa aslu tawxiid camal ka dheeraada iyo khayr ka dheeraada dadaan la iman buu ilaahay ka soo saaraya laakiin asalkii tawxiidku walow haba yaraado tawxiidkoodoo misqaalu darra ha la ekaadabe intuu yaraan ka qabo ya qudhaanjo in la miisaana tawxiidkoodu haba la ekaadabe ilaahay waa ka soo bixinayaa naarta calaa kulli xaal adiladu waxay tilmaamaysaa dadka ahlulkabaa'irka dembiyada waaweyn u saaxiibka ay naarta inayna ku waarayn ay janno ku dambaynayaan amaba marka hore ilaahay cafinayo ama marka dambe ay janno ku dambayn doonaan wacizatii wajalaalii laukhrijanna min annaari man qaala laa ilaaha ila allah wa fii qalbihi mihqaalu daratin min iimaan waa ka xadiiska saxiixu sheegaayo inuu ilaahay odhan doono aakhiro cisadayda iyo weynidaydaan ku dhaartaye naarta ka soo bixiye ciddii laa ilaaha ila allahu tidhi iyada oo qalbigiisa uu ku sugan yahay qudhaanjo in la miisaano oo iimaani qalbigiisa uu ku jiro cidda caynkaa ugu dhawaaqday kelmadda tawxiidka ka soo saaray naarta alictiqaad waaliqraar saasaa xadiisku sheegaya saxiixaanu ku sugan yahay axaadiista sheegaysa dadka ahlulkabaa'irka inay naarta ku waarayna waa axaadiis mutawaatira axaadiis fara badan baa soo aroorto mutawaatira oo saa tilmaamaysa shafaacatii liahli alkabaa'iri min ummatii shafaacadaydu waxay u sugnaataa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dadka ahlulkabaa'irka ee dembiyada waaweyn u saaxiibkaa ee ummaddayda ka mida ciddaasay u sugnaatay aayaddan kale hadda maxaa lagu xambaaraya ina allaha yakfiru adunuuba jamiica ilaahay dembiyadoo dhan buu dhaafaya ila gaalnimadii lagama reebine aayadda ina allaha yakfir adunuuba jamiican waxaa looga jeedaa waa ciddii ka toobad keentay oo hadduu ruuxu dembiyada ka toobad keeno ama gaalnimo ha noqoto ama dembiye kale ha noqotee ilaahay waa ka aqbalayaa waana ka dhaafaya labadan aayadood ee suuratu nisaana waxaa looga jeedaa ciddaan ka toobad keenina ku dhimata iyadaan ka toobad keenin in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa saas aaweed bay culamada qaarkood yidhaahdeen markay labada aayadood sheegayaan hunaa khasa wacallaq aayaddan suuratu nisaa khasa waa khasisayoo dembigii gaalnimada ahaa iyo waxa ka sokeeyaa la kala khaas yeelo waa la kala gaar yeelay oo kuwa la dhaafayo waxaa lagu gaar yeelay bimaa duuna shirki wixii shirkiga ka soo hadhay khasa wacallaq mashii'ana waa lagu xidhay liman yashaa wa hunaaka cammama wa atlaq aayadda kalena waxa weeye ilaahay waa cammimay ina allaha yakfiru adunuuba jamiica weliba sabab nusuulkuna waa sii caddaynayaan oo sabab nusuulku muxuu sheegayaa wuxuu sheegayaa dad gaaloobay oo diinkii ka ridoobay oo ka noqday oo zine iyo dil mid walba la yimi oo dabeedna isii toobadi ma idiin furan tahay inay sababtaa kusoo degtay waxay sameeyeen gaalnimadii iyo dilkii iyo zinadii intaba waa la yimaadeen markaase aayaddu soo degtay iyadoo la sheegaayo inay toobaddu u furan tahay hadday toobad keenaanna loo dembi dhaafay ina allaha yakfir adunuuba jamiica cammama adunuuba jamiica waa tacmiim lama kala saarin gaalnimo iyo dembiye kale toonna wa atlaq waana itlaaqay mashii'a laguma xidhin waxay ku saabsan tahay waa ciddii toobad keentay ku saabsantahay taa'ibiinta toobad keenay ku saabsantahay haddaba markaynu idhi dadka ahlulkabaa'irkii naarta ku waari maayaan maxaa laga jawaabayaa sawta soo aroortay in laynoo sheegaayo dad ahlulkabaa'iroo naarta ku waaraya sida balaa man kasaba sayi'atan wa axaatat bihi khatii'atuhu fa ulaa'ika asxaabu nnaari hum fiiha khaaliduun wman yaqtul mu'mina mutacamida fajazaؤuhu jahannamu khaalida fiiha wagadiba allahu calayhi walacanahu waacadda lahu cadaaba cadiima khuluudkii baa la sheegayaa kii naftiisa dilay khaalidan mukhalladan fiiha abada kii waxa weeye ateecay cid macsi amartay waxaa laynoo sheegay low dakhaluuha ma kharajuu minha abada ya wman yacsi illaha warasuulahu faina lahu naara jahannama khaalidiina fiiha abada marka yacni nusuusaha maxaa lagaga jawaabaya maxaa laga jawaabaya ya khuluudun duna khuluud waa garta ha waa sababun yaqtadii alkhuluuda lowla almaanic haye shay akhar ya ciddii xalaashatay istixlaal muksi dawiil waaye baaraka allah fiikum jazakum allah khayran culammadu calaa kulli xaal awjuh bay kaga jawaabaan dhowr weji waa la sheegay weji istixlaal ah in la yahay istixlaalkaa lagu xambaaraya kii xalaashadaa ku waaraya markaan hadduu xalaashadona biduuni ta'awul loo xalaashado shay muxarama waxay noqonaysaa kufri bay noqonaysaa marka waxay soo gudagashayba ina allaha laa yakfiru an yushraka bih jawaabtaas waa jawaabta ugu caansan ha yeeshee culamada qaarkood waxay yidhaahdeen jawaabtaas waa daciifa waayo dembigan waxaa loo keenay marka khuluudka la sheegaayo in weynidiisa laynoo tilmaamayo uu weyn yahay sakaa'irtana hadduu xalaashado dee waa ku gaaloobayaa naarta waa ku waaraya marka marka ayshi alfarqu baynaha wa bayna asakaa'ir dembiyadan waaweyn iyo sakhaa'irtu marka maxay ku kala duwan yihiin haddii istixlaal la yidhaahdo dunuubta sakhaa'irtee lagu ijmaacsan yahay inay dembi tahay yacni marka waxa weeye diinka loogu yaqaano daruuro dee haddii la xalaashado waa lagu gaaloobaya marka jawaabtaasi waa qawi ma aha saas aawoodee imaam axmed ibnu xambal waa la yaabay in markaysaa istixlaal lagu xambaaro nusuustaan markaasu xataa hadduu marka waxaban aanu samaynin oo uu xalaashadaba naarta dee wuu ku waarayaaye maxuu faa'iideeyey ile ficilkaa lagu xidhay manaadka lagu xidhay waa ficilkee ya manaadkii nasku sheegay inta laga tago manaad kale lala yimaado ya oo xukunkii wax kale lagu xidho nasku aanu ku xidhin fiihi maa fiihi aljawaabu ahaani waa in la yidhaahdo waxaa laga tilmaamaya mugsi tawiil yacni waxa weeye waa khuluudu ahli alkabaa'ir la khuluudu ahli lkufri say culamada qaar ka cabiraan ama waa khuluudun duuna khuluud kama yuqaalu kufrun duuna kufrin waa khuluud ka sokeeya khuluudka weynida badan sida loo yidhahdo kufrun duuna kufrin baa waxaa jira khuluudun duuna khuluud waaritaan waaritaanka weyn ka sokeeya haatay ka cabiraan culamada qaar mugsi tawiil zaman badan buu ku sugnaanaya oo shay aan markaa abadi aan ahayn haddana khuluud laga cabiraa waa jira aljibaal alkhawaarid buuraha waaraya buura weligeed miyay jirayaan maya waa la fujinaya waa la baabi'inaya wayas'aluunaka can iljibaali faqul yansifuha rabbii nasfa fayadaruha qaacan safsafa laa tara fiiha ciwajan walaa amta aljawaab ahaalis waa in la yidhaahdo waa sababun yaqtadii alkhuluuda lowla almaanic waa sabab keensanaya waaritaan haddii maanic u diidaa aanu jirin yacni dembigani waa dembi sababi kara oo sabab u ah waaritaan laakiin maanic baa ka baajinaya waaritaankii imanka waxaa jira asbaab lirsi oo mawaanic lirsi ya qaraabanimadii ama nasabkii ama wilaadadii ay cidi isdhashay waladkiiyo waalidkiis yacni way isdhaxlaan waa sabab dhaxal keensanaya ya laakiin goormay isdhaxlayaan waa haddii maanic aanu meesha qumin maanic aanu ku sugnayn ee haddii maanic la helo meesha ku sugan oo u diidaya isdhaxalka iyagoo isdhalay bayan isdhaxlayn ikhtilaafu diin baa taalla laa yaris almuslimu alkaafira wala alkaafiru almuslima alqaatilu laa yaris ya mawaanicu lirsi baa jira marka maanic min alkhuluud baa jira oo maxay ah asluliimaan aslu tawxiid asalkii tawxiidka ama asalkii iimaanka waa maanic khuluudka u diidaya ee lowlaa maanicaasi aanu jiri lahayn uu ku waari lahaa abada alaabaad jawaabtaasi waa jawaab qawi ah qawi ya waa jawaab qawi culamada qaarkood waxay gaadhsiiyeen ilaa toddoba jawaabood bay gaadhsiiyeen ilaa toddoba jawaabood bay gaadhsiiyeen labadan jawaabood waa xoog badan yihiin kaa khuluudun duuna khuluud ama muksi tawiil laga tilmaamaayo iyo kan marka laga tilmaamayo waa sababun yaqtadi alkhuluuda lowla almaanic hada jazauhu injuuziyana waa la yidhi inuu abadi ugu waaraa waa abaalkiis laakiin ilaahay wuxuu inoo sheegay ciddii tawxiid ku dhimatay inaanu ku waarinayn ogaa jawaabtaasi ma yaro xoog badnaa waayo cid ka midaba de haddaan lagu waarinayn hada jazaau injuuziya maxay faa'idaynaysa aayaddan suurat ljinni culamada qaar waxay ku xambaareen cisyaankii kaamilka ah bay ku xambaareen waman yacsi illaha warasuulahu faina lahu naara jahannama khaalidiina fiiha abada cisyaan kaamiloo xataa dee tawxiidkii lagu caasiyey ilaahay taa macnaheedun maxay noqonaysaa kufri baa lala yimi ila cisyaankiiba cisyaan naaqis iyo cisyaan kaamila kalele moogta cisyaanka kaamilka waa maxay fii kulli shay in ilahiyo rasuulkiisa lagu caasiyaa waa kufrun billaah ala hada laa ishkaal ala hada laa ishkaal balaa man kasaba sayi'atan wa axaatat bihi khatii'atuh yadana maxaa la odhanaya bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen sayi'ada waxaa looga jeedaa shirkiga ama gaalnimada wejigaa haddii lagu xambaari lahaa laa ishkaal laakiin ishkaalka la keenayaa waxay tahay waa in la yidhahda sayi'atan waa nakira fii siyaaqi sharti maxaa sidaa ugu gaar yeelaysaan gaalnimada waa midda kale bacdu salaf oo kabiira muujiba ku xambaaraa jira maxaa yadana ka odhanaysaa waxaa la odhanayaa laba jawaabood aljawaab alawal waa in la yidhaahdo wa axaatat bihi khatii'atuhu baa la socotaa cidda khatii'adiisu koobtayna waa maxay waa ciddaan meeliba u badbaadin laa qalbi walaa qawl walaa ya dee ruuxa kaafir noqday uunbaa markaysaa khatii'adiisu koobaysa kabiiradana xalaashaday oo kale lakiin haddii kale qalbigii baa u badbaadiyay iqraarkii macaasidii markaysaga badnayd iyo kabaa'irtii badnayd habaa la yimaadeen isagoo ku dhex jira haddana wax u badbaadiyen laakiin kan wa axaatat bihi khatii'atuh qayd baa la socdaa waa jawaab marka waxa weye wuxuu noqonayaa kii dee waxa weye ku gaaloobay ictibaarkaasaa markaysa marka ay ugu xambaareen shirkiga ila qayd baa la socda wa axaatat bihi khatii'atu ahay lama odhan balaa man kasaba sayi'atan fa ulaa'ika asxaabu nnaari hum fiiha khaaliduun ee maxaa lagu daray shay labaad baa lagu daray kaa iyo kaa marka isku daraa balaa man kasaba sayi'atan wa axaatat bihi khatii'atuhu labada markaa shardi markay israacaan markaasuu wada yeelanaya xukunka wain tarataba calaa shartayni shayun fabilxusuuli lishartayni soo qaacid maahayn hadduu ka sababo laba shardi xukun ka sabababo wuxuu ku dhacaa labada shardi inay wada xasilaan taas ku dhaca jawaabta kale waxay noqonaysaa waa in la yidhahdo sidii aynu kaga jawaabnay nusuusihii kale waman yaqtul mu'mina mutacamidan oo kale laga jawaabo wahaakada yacnii dilka qofka hadduu la yimaado towbaddu waa u furanta inuu toobad keenaa naxariista ilahay inuu ka quussamo waayo allah wuxuu idhi ina allaha yakfiru dunuuba jamiica ilaahay dembiyadoo dhan waa u dhaafaa ciddii ka toobad keenta dembiyada maxaa ka mid a gaalnimadii baa ka mid a dilkii baa ka mida zinadii baa ka mida dembi oo dhan baa ka mid a waxaan la ysla ogol yahay gaalnimada ruux hadduu ka toobad keeno inuu toobaddaas ay u ansaxayso dee wixii gaalnimada ka sokeeyeyna hadduu ka toobad keeno inay toobaddu u ansaxayso oo loo dembi dhaafaya iyaduna waxay noqonaysaa cala sabiil awlaa walaxra ayay noqonaysaa ta kale nebigu wuxuu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam nin ummadii hore ka mida oo boqol nafood dilay oo daba toobad keenay oo ilaahayna toobaddii ka aqbalay kadibna jannada la geliyey boqol nafoodna waa dilo xaqdarragu dilay nebigaa sheegay calayhi salaatu wasalaam sheekhu waxau uhi raximah ullah waاkhtalafuu fii mutacamidi tarki asalaati almafruudati xata yadhaba waqtuha min hayri cudr waاkhtalafuu way iskhilaafeen ahlu sunna waljamaca waxay isku khilaafeen fii mutacamidi tarki asalaati almafruuda salaadda faralkaa tegista laga tegaayo bay isku khilaafeen ay fii takfiiri mutacamidi tarki asalaati almafruuda salaadda faralkaa tegista laga tegaayo ciddii u badrheedhay ee u kastay ee doontay inay ka tagto ee ogaan uga tagto cudurdaar la'aan gaalaysiinta la gaalaysiinaya isku khilaafeen takfiir baad qadari fii takfiiri mutacamidi tarki asalaati almafruuda xataa yadhaba waqtuha ilaa waqtigeedu tegayo baxayo sidaa uga tegay salaaddii min hayri cudrin xaalu cudurdaar ka maran yahay ayuu ka tegay salaaddii fa kafarahu waxaa gaalaysiiyey jamaacatun jamaaco culammada ka mida gaalaysiisay koox culammada ka mida ayaa gaalaysiiyey oo yidhi waa gaalkaasi hadduu salaaddii ogaan uga tegay waxay ku gaalaysiiyeen limaa ru'ya kii laga soo wariyey daraaddii can ilnabiy sala allahu alayh wasalam nabiga laga soo wariyey annahu qaal inuu yidhi bayna alcabdi wa bayna alkufri tarku salaa addoonka iyo gaalnimada waxa u dhaxaysaa salaadda tegitaankeeda yacnii salaaddii ruuxu hadduu ka tago gaalnimadiibuu ku dhacaya iyo wa qowlihi hadalkiisa uu nabigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam man taraka asalaata faqad kafar ku kastoo salaadda ka taga faqad kafar xaqiiqe waa gaaloobay iyo waman taraka asalaata faqad bari'at minhu dimmat ullah iyo ku kastoo salaadda ka taga faqad bari'at minhu waxaa ka beri noqotay dimmat ullahi ilaahay dimmadiisa iyo cahdigiisa iyo ballankiisa ee beri bay ka tahay wa ta'awala jamaacatun koox waa awileen oo macnaha waa yacni markaa daahirka waa ka leexiyeen minhum ahlu sunnaha ka midi annahu yuriidu bidalik annahu yuriidu bidalika inuu taa uga jeedo ayay ku awileen oo u leexiyeen man tarakaha jaaxidan lahaa waa ku kastoo ka taga salaadda jaaxidan lahaa xaaluu salaadda dafirayo ka taga kaasaa gaaloobay saasay ku awileen man taraka asalaata waa tarka juxuud baa loo jeedaa kamaa qaala yuusufu calayhi asalaam siduu yuusufba uu yidhi calayhi asalaam nebi yuusuf uu yidhi innii taraktu millata qawmin laa yu'minuuna billaah innii anigu taraktu millata qawmin waxaan ka tegey dad diintood baan ka tegey buu yidhi nebi yuusuf baa odhanaya dadkaasoo laa yu'minuuna billaahi ilaahay aan rumaynaynin diinkoodii baan ka tegey wuxuu uga jeeday tarka juxuudin tegitaan dafiraad ah ou diinkooda aanu xaqnimo iyo wanaag u qiraynin ayuu ka tegey yacnii uu u dafirayo diinkoodu inuu xaq yahay uu inkirayo diidayo saasuu uga tegey marka tarki baa laga cabbiray waxaana loo jeedaa ficilkoo keliya lagama tegine yacni inuu yacni markaa camalan iyo ictiqaadan mid walba uga tegey caqiide ahaanna waa aaminsan yahay diinkoodu inuu baatil ahaa waa aaminsanaa inay baatil ku sugan yihiin in diin xaqa ayna ku sugnayn camal ahaanna uu uga tegay oo khilaafay sheikhu waxa uu tilmaamaya raximahullah culammada ahlusunna waljamaca inay isku khilaafeen taariku salaadku ogaan salaadda uga tegay cudurdaar la'aan miladii ma ka baxo ma gaaloobay mise ma gaaloobin waxaa la isla oggol yahay ruuxa salaadda waajibnimadeeda dafiraya inuu gaal yahay waa la ysla ogolyihi muslimiintoo dhan baa isku waafaqsan hadduu jaaxid yaho salaaddii waajibnimadeeda dafirayo ama salaaddii ka kibrayo oo uu leeyahay maanaa wejiga dhulka dhiga ya oo salaaddii ku dheeldheelayo maanaa dabada foorariya ya yacani waxa weeye uu salaaddii ku dheeldheelayo ama iska kibrinayo ama waajibnimadeedii dafirayo inuu gaal yahay muslimiintoo dhan baa ku ijmaacsan laa yakhtalifu fii itnaan laba isku khilaafi maayaan laakiin salaaddii waajibnimadeedii hadduu qirsan yahay salaaddiina aanu iska kibrinaynin camal ahaan uga tago cudurdaar la'aan si badrheedh ah ilaa wakhtigeedu ka baxayo gaal ma noqonayaa milladdii ka baxay bilkulliya uga baxay oo murtad ah mise laguma gaalaysiinayo waa faasiq fisqigiisu badan yahay oo aad yo aad fisqigiisu u xun yahay labada waa iyama a'immadu taa waa ku kala qaybsameen waxaa laga sheegay bacdu salaf assaxaabta qaarkoodna laga soo wariyey culammada qaarkoodna aybay yidhaahdeen waa saxaabada ijmaacoodii oo mukhaalif saxaabiya lama oga jamac taabiciinta ka midna ay sidaa ku tageen a'immadii ka dambaysayna marka waxa weeye imaam axmed ibnu xambal riwaayada ka caanka ahi ay sidaa tahay ee mashhuurada ahi ee xanaabila ay u badan tahay badanka xanaabila ay raaceen waa inuu ruuxa salaadda ogaan uga tagaa uu gaal yahay oo milladda ka baxay bilkulliya aanu muslim ahayn duu dhintana islaamnimo aanu ku dhiman tegistuu salaadda ka tegey inuu ku gaaloobo diinka kaga baxay imaam axmed riwaayo kale waa leeyahay xanaabilada laftooduna waxa weye waa iskhilaafeenoo qaarkood waa doorteen riwaayada kale ee aanu gaalaysiinaynin qolyaha doortayna dee ibnu qudaama baa ka mida iyo jamac kaleoo xanaabilada ka mida ha yeeshee akarulxanaabila xanaabilada badankoodu madhabta axmed ibnu xambal haalibkoodu waxay mareen inuu ruuxaasi gaal yaho miladda ka baxay hadduu dhinto aan lagu tukanayn xabaalaha muslimiinta lagu aasayn raxmad iyo makhfiro loogu ducaynayn sidaas yadaa bay mareen shaqiiq ibnu cabdilaahi albajali waxauu yidhi kaana asxaabu muxammadin laa yarawna shayan min alacmaali tarkuhu kufrun hayra asalaa taabiciga weyn ee la odhan jiray shaqiiq ibnu cabdilaahi albajali waxauu yidhi waxay ahaayeen asxaabtii rasuulku sala allahu aleyh wasalam qaaraan u arkaynoo u qabin shay camallada ka mida in tegitaankeedu gaalnimo yahay marka laga reebo salaada kaana asxaabu muxammadin sala allahu aleyh wasalam laa yarawna shayan min alacmaali tarkuhu kufrun hayra asalaa salaadda keliya waxay u qabeen tegista laga taga inay gaalnimo tahay laakiin camallada kale ee waajibka ah tegista laga tago miday ku gaalaysiinayeen ma jirin sidaasuu yidhi ayuba asakhtiyaani waxauu yidhi tarku salaati kufrun laa yukhtalafu fiih tegista salaadda laga tagaa waa gaalnimo layskuma khilaafayo oo khilaaf kuma sugna axaadiistana waa deliishadeen bayna alcabdi wa bayna alkufri tarku salaa addoonka iyo kufriga waxaa u dhexeeya salaad tegista laga tago bayna alrajuli wa bayna ashirki waalkufri tarku salaa faman tarakaha faqad kafar ku kastoo salaadda ka taga waa gaaloobay xadiiska kale wuxuu sheegayaa man taraka salaata faqad bari'at minhu dimmat ullah cahdigii ilaahay iyo ballankii ilaahay beri buu ka yahay yacani shaqa kuma leh dadkii waxa weeye ahlu tawxiidka ahaa ee loo ballanqaaday ma soo geliy ma soo geliy a'immada qaarkoodna waxay mareen oo saddexda imaam ee kale macruufka ah iyo riwaaya can alimaam axmed iyo jamaaca taabiciinta ka mid ah in waxa weeye aan la gaalaysiinayn oo milladda lagaga saarayn haddaanu jaaxid ahayn oo salaaddii aanu iska kibrinayn ama dafirayn ee uu noqonayo faasiq fisqigiisu daran yahoo xun yahay gaalnimadana looga baqaayo laakiin inuu ka tegey keliya laguma gaalaysiinaayo halis wuxuu u yahay in khaatimadiisu gaalnimo ku dambayso taa waa la ysla ogolyahay in taa looga baqayo waayo sababtu waxay tahay dembiyada kabaa'irta haddii qofku daa'imo oo joogteeyo inuu khaatimo xumaysto gaalnimo ku dhinto ayuu halis u yahay inuu sugayo ilaahay wuxuu u ballanqaaday ciddii iimaanka markaa ku sugnayd yusabbitu allahu aladiina aamanuu bilqowli ahaabiti fi alxayaati addunya wa fi alaakhira marka yukhsha calayhi alkufru waxaa la yidhahdaa almacaasi bariidu lkufri macaasidu waa dhambaalkii gaalnimada ka soo horreeyey qofku hadduu kabaa'irtii caadaysto waxaa looga baqayaa gaalnimo inuu ku dhinto saas aawadeed buu allah wuxuu yidhi dalika biannahum kaanuu yakfuruuna biaayaati illahi wayaqtuluuna anbiyaaa bigayri xaqa dalika bima casaw wa kaanuu yactaduun yacni wuxuu allah inoo sheegay qoladii marka waxa weeye reer banu israa'iil dalika biannahum kaanuu yakfuruuna biaayaati illahi wayaqtuluuna alanbiyaaa bigayri xaq inay nebiyada xaqdarro ku laayaan qaar ka mida nebiyada qaar ka mida inay xaqdarro ku laayaan iyo inay aayaadka ilaahay ka kufriyaan maxaa sababay dalika bimaa casaw wa kaanuu yactaduun taasi waxay ku dhacday cisyaankoodii horey la imanayeen ee cusaadda ay ahaayeen iyo xadgudubkoodii baa sababay markii dambena nebiyada inay laayaan aayaadka ilaahayna ka kufriyaan waa sabab iyo musabab dalika bimaa casaw ba'du asaabiyo daalikadu maxay ku dhici waxay ku dhacaysaa madkuurka la soo sheego ah in aayaadka ilaahay ay ka kufriyeen nebiyada qaarkoodna dileen kaa la soo sheego nebiyolaynta ah iyo aayaadka gaalowga ah waxay ku dhacday bisababi cisyaanihim cisyaankoodii daraaddiid macaasidii xumaantii ay caadaysteen dalika bimaa casaw ay bisababi cisyaanihim badu waa saabiya cisyaanku waa sabab iyo ictidaag iyo xadgudubku kufriga iyo nebiyollayntuna waa musabab musababkaa maxaa sababay waxaa sababay macaasidii ay caadaysteene la yimaadeen iyo ictidaagii iyo xadgudubkii ay caadaysteene la yimaadeen almacaasi bariidu lkufri culamadu maxay yidhahdeen almacaasi bariidu lkufri macaasidu waa dhambaalkii gaalnimada ka soo horraysay ya yani gaalnimadu kaannahu warqad u soo diranayso qofka waraaqaha ka soo horreeya gaalnimada waa macaasida iyo dembiyada la caadaysanayo ee la joogtaynayo ee la daa'imayo halis wuxuu u yahay qofku gaalnimada inuu ku dambeeyo culammada dawaahirta adilada intay qaateen iyo aqwaasha markaysa markaa saxaabada laga soo warinayo daahirkeeda bay ahlucilmiga qaarkood waxay tilmaameen in markaa la gaalaysiinayo u gaal yahay ibnu cuthaymiin wuxuu ka mid yahay qolyaha u dooday madhabkaas risaalana ka allifay oo xukmu taariki asalaa risaalu ka qora waxaanu doonay adilada caamkay deliishadeen qolyaha markaa odhanaya yacni kuma gaaloobaya bimujaradi tarki inuu ka jawaabo markaasuu odhanaya adiladaas waxay u qaybsan tahay oo lagaga jawaabaya afar nooc weeyaan hadal dheer buu u sheegaya laakiin arrinkan baraarujinaya waxay tahay isagoo ibnu cuthaymiin aad ugu dooday mas'alada haddana madhabkiisu cinda taxqiiq waxa uu qabaa qofka joogteeyo daa'imo weligiiba aan tukan kaasaa gaaluu qabaa laakiin qofka xilliyada qaarna tukada iyo wakhtiyada qaar wakhtiyada qaarna aan tukan uma qabo ibnu cuthaymiin inuu gaal yahay saas aawadeed baa markaysaa uu ku sheegay fii bacdi kutubihi ciddaannu gaalaysiinayna taariku salaadka ahi waa cidda salaadda uga tagtay bilkuliya itlaaqan uga tagtay waxaana filayaa sharxulmumtica laftiisa inuu sidaa ku tilmaamaayo wuxuu kale ku caddeeyey kutubtiisa markaysaa duruusulxaram na wuxuu ku sheegay hadduu qofku xilliyada qaarkood tukado oo xilliyada qaarna aanu tukan sida hadduu jimcaha tukado inta kale aanu tukan ama uu markaysaa ramadaanta tukado inta kale aanu tukan inaanu gaal ahayn duruusulxaram buu ku sheegaya qowl caynkaasana markaa ibnu taymiya waa leeyahay iyadoo qowl kalena uu leeyahay oo xadiiska tilmaamaya qofka markaysaa salaaddii googoynaya ومن لم يحافظ عليهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه waxaanuu ku xambaaro ka daliishada ibnu cuthaymiin tarku salaa tarku salaatin lama odhan lama nakirayn ee tarku salaati baa la yidhi marka salaaddii markuu kulliyan uga tago baa tarku salaati ay ku dhacaysa ya marka markaasay ku dhacaysa qole wuxuu ka soo naqliyey jamaaco culammada ka mida ahlu sunnaha ka mida inay qabaan tarkiga in lagu xambaaro xadiisku sheegaayo bayna alrajuli wa bayna alshirki walkufri tarku asalaa ama xadiiska kale sheegaya alcahdu aladii baynana wa baynahum asalaatu faman tarakaha faqad kafar in la yidhaahdo yacni tarku juxuud baa laga tilmaamaya oo aayaddan bay soo qaateen waana sida waxa weeyaan abu cuhmaan asaabuuni laftiisu caqiidadiisa ku tilmaamaya in sidaas waxaa lagu fasiray aayaddan laga daliishaday nebi yuusuf calayhi asalaam markuu yidhi innii taraktu millata qawmin ma waxaa loo jeeday camalan keliyuu uga tegey mise camalan waictiqaadan mid walba uga tegey maya mid walba waa uga tegey camalan waictiqaadan wuxuu ka tegey isagoo markaa diinta gaaladu inay xaq tahayna inkiraya oo baatil inay tahay ka qabo u ictiqaadsan buu camal ahaanna uga tegey marka waa tarki dhammaystiran min xaysu alictiqaad waalcamal xagga caqiidadiiyo camalka labada mid walba in looga tego camalkuna waxba tari maayo haddii ictiqaadka marka waxa weeye yacni laga tago oo salaadda haddii waajibnimadeeda la inkiro qofku ficil ahaan inuu u sameeya waxay u taraysaa ma jirto wuxuu noqonayaa juxuudkaasi inuu ku gaaloobayo milladda kaga baxay taasuu noqonaya calaa kulli xaal adilo kaloo caam ay deliishadeen oo xadiisu shafaaca ka mid yahay iyo xadiiska tilmaamaya dad kaluu ilaahay naarta ka soo saaraya oo aan wax khayra lam yacmaluu khayran qatu wax khayra aan samaynin bikayri camalin camiluuh walaa khayrin qadamuuh marka kuwaas waxa weeye waa deliishadeen axaadiista saa sheegaysa waana axaadiis haabita ah waxay kaloo deliishadeen waman lam yaأti bihina falaysa lahu cinda allahi cahdu in shaa cadabahu in shaa cafaa canhu alimaam الnawowina xadiiska waa u deliishaday waxaanu yihi waa xadiis صaxiixa marka ruuxaan la imanin riwaayaadka qaarkoodna ay sheegayaan waman lam yuxaafid calayhina falaysa lahu cinda allahi cahdu in shaa cadabahu in shaa cafaa canh calaa kulli xaal axaadiistana waa deliishadeen oo waa kala baxeen marka taasna waxa weeye saas yada wey marka masaladan calaa kulli xaal waa khilaafun bayna ahli sunnati waljamaca qowl ka mida qofkii ku tegey labadaa qowl ee culammadu ay ku tageen lama tacninayo ama khawaarij laguma ganayo ama murji'a laguma ganayo yacni dhammaan iyagoo waxa weeye markaa culammadii salafku ay labada qowl kala qabeen a'immat almadaahib labada qowl ay kala qabeen ayaa haddana aynay istacnin jirin isku dhaleecayn jirin bidco isku gani jirin irjaa iyo khawaarij midnaba isku sheegi jirin marka labadan qowl midnaba waxa weeye markaa mid qofka lagu tacninayo ma aha waa masale ijtihaadiya saas yadaa weeye masale ijtihaadiya weeye waxaa jira dadka qaarkooda kollay casrigan yidhaahda a'immada shaafici iyo mid laga hayo ma aha yacni gaal maaha qofka salaadda ka taga haddaanu jaaxid ahayn culamo shaaficiye ah baa markaysaga warkaas sheegay oo shaafici markaa madhabkiisa u abtirsadee shaafici nasan loogama hayo miduu marka isagu yidhi ma aha calaa kulli xaal laakiin aqwaal laga fahmaayo macnahaas inuu qabo oo kutubaha shaafici laftiisa ku taallo umka laga helaya ayaa jira oo wax ka mida marka waxa tilmaamaya marka sidaas aawadeed shaafici inay ka sugan tahay arrinkaasi ishkaal ma leh ta kale arbaabu madhabihi oo u aqoon badan iyagu madhabkii shaafici u aqoon badan ayaa shaafici iyaguna u nisbeeyey oo khalaa'iq badan ah aan iskuna khilaafinna isagana aqwaal marka waxa weeye ma'aalkeedu saa ku tusinayso oo markaysa markaa kutubihiisa ku yaallaa waa jiraan saas aawadeed yacni marka in la yidhaahdo shaafici ma qabin ama maalik ma qabin ama yacni markaa axmed markaa qowl caynkaasa male yacni a'immada horeba laga nafiyo oo la yidhahdo salafku sidan bay isku waafaqsanaayeen sax maaha waa sheegayaan culammadu markaysaa inay salafku isku khilaafeen bal imaamka keliya laga yaabaa aqwaal mutacadida inuu leeyahay sida imaam axmed ibnu xambal ugu caansan culammada inuu qabo taariku salaadku inuu gaal yahay waxa uu leeyahay riwaayaad kala duwan oo masalada ku saabsan riwaayo uu gaalaysiinaayo iyo riwaayo aanu gaalaysiinayn oo uu odhanaayo waxa weeye gaal maaha mid walba waa leeyahay ibnu taymiyana waa ka sheegayaa oo ku sheegaya kitaabu uliimaan inuu shan riwaayo oo kala duwan uu ka leeyahay mabaanida mabaanida waxaa la yidhaahdaa waa arkaantan yacni islaamka shahaadateynka waa laysla ogol yahay qofka ka taga inuu gaal noqonayo afarta rukniye kalea khilaafku galay ma lagu gaalaysiinaya mise laguma gaalaysiinayo waxaase khilaafku ugu badan yahay salaadda ya marka shan riwaayo kala duwan inuu ka leeyahay ayuu caddaynayaa laba mowdic oo markaysaa ka mid a kitaabu uliimaan awsadka mise kabiirka adigu mujalladka toddobaad ee markaysa waxa majmuucu fataawaha laba mowdicoo ka mida ku sheegay wakadalika a'immo badanoo kalena waa sheegeen oo waa ka soo naqliyeen imaam axmed aqwaashiisii baa nasan loo hayaa oo riwaayaadka qaarkood ay waafaqayso jumhuurka waafaqayso calaa kulli xaal waa khilaafun bayna ahli sunna mas'aladu waxay se culamada qaarkood ay tilmaameen qofka markaa dilka ka doorta xadkii haddii xuduudda la oogayo oo qofkii markaa la yidhaahdo waxa weeye haddaad tukan weydo waa ku dilaynaa oo xaqiiqsada in lagu dilaayo hadduu markaa tukan waayo oo dabeed markaa yidhi markaa tukan maayo idila oo sidaa lagu dilo jaaxid waxaan ahayn isagu ma noqonaya bay yidhahdeen culamada qaarkood waayo xaalka caynkaas ah arrinuu u qabo inay waajib ku tahay inuu diidoo ka doorto dilka lagu dilaayo uu leeyahay idila ma tukanayee qof caaqili wuxuu yeeli kara ma aha saas aawadeed qaطcan waxay noqonaysaa inaanu markaa xaalka noocaas ah salaaddii waajibnimadeediiba aanu qirsanayn nacaybka siduu u necab yahay iyo siduu markaa dilka uga dooranayo taasi waxay noqonaysaa baatinkiisa wixii ku sugnaa waa la iktishaafay inuu markaa waxa xaaladda noocaasa ay tahay kufri iyo xumaan saas aawadeed fuqahada qaarkood markay yidhaahdeen xad baa loo dilayaa oo dabeed xabaalaha muslimiinta lagu aasayaa istitaabadii markuu ka tanaasuli waayo oo dabeedna waa la maydhayaa lagu tukanayaa waxay ahlucilmiga qaarkood taxqiijiyeenta noocaas inay khata' tahay oo inay sax ahayn oo qofku wuxuu aaminsan yahay inay waajib ku tahay inuu sidaa u diido oo u necbaado oo uu dilka ka doorto kama suuragal aha marka kaasi jaaxid waxaan ahayn noqon maayo haddii la dilo waxaa lagu dilay kaa dilka ka doortay yacni markaa kaafir inuu yahay buu markaa isagu noqonayaa qaطcan saasay culamada qaarkood ay taxqiijiyeen oo tilmaameen sheekh albaanina isagoo aan ka qabin taariku salaadku inuu cala alitlaaq gaal u yahay haddana suurada noocaasa waxa uu tilmaamay risaaladiisa xukmu taariki salaa inuu waxa weeye markaa isagu gaalu noqonayo ee qaطcan si kale aanu noqonaynin taas yadaa uu tilmaamay marka kufrigiisu isaga ictiqaadi buu markaa noqonaya yacni wuxuu noqonaya kufri akbar buu u jeedaa waayahay halkaah inoogu joogo allahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk